barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal waxaan sanad dhammayn marhaatan laga joogo ayaa soomaaliya dhexdeeda maamul goboleedyada ka jira midkood waxaa loo tababaray askar dhowr boqol ah maalintii intuu soo dhammaaday tababarkaas la xiraayay ayaa weliyihii soo tabinayay wuxuu yidhi magaalo hebla oo dowlad heblo xarunta u ah waxaa maanta tababar loogu soo xiray afar boqol iyo toddobaatan ciidan daraartii xigtay ayaa dhallinyaro soomaali iyo dadyow kalaban ahayd oo badaha shishadooda naf ka doonaysay waxay dooniyey kula degtay biyaha dalalka yeman iyo soomaaliya u dhexeeya halkaasoo ay ku wada iisheen inkastoo warka caynkaasihi uu in badan dhagaha dadweynaha ku soo noqnoqday haddana wuxuu ahaa wax laga murugoodo oo in la ismoogaysiiyo ama la iska indhatiraa aanay suuragal ahayn si kastaba ha ahaatee dhacdadaas naxdinta le iyada oo aan weli la shaacin ayaan goorfiida waxaan hor fadhiistay telefishinada af soomaaliga ku hadla midkood wax yar kadibba warkiibaa soo galay sida la fili karana waxaa loo horraysiiyey guuldarradii gacanka cadmeed ka dhacday markaas baan dhegta u dhigay weliyihii tabinaayay oo leh dadkii ay halkaas baddu ku liqday siday wararku sheegayaan waxay ahaayeen dumar iyo carruur aan tiradoodu sugnayn iyo soddon rag mar kalena waxaan maqlay weliye saddexaad oo soo koobaya warbixin ururada samafalka ee soomaaliya ka shaqeeya midkood uu maalmaha soo saaray wuxuu ku bilaabay warbixinta hay-adda samafalku siday sheegayso dadka dhowaanta degaanadooda ka soo barakacay ee xamar ku sugani meelaha ay degan yihiin waxaa muddo shan bilood ah lagu kufsaday shan iyo toban haween saddexda weeroodba waa qalad waxay ka dhaawacan yihiin xagga naxwaha af soomaaliga gaar ahaan magacyada kooxayntooda ama wadarayntooda ciidan rag iyo haween waxay ka tirsan yihiin dirhoosaad magacyada af soomaaliga ka mid ah oo magacyo urur loo yaqaan intii ay doonaan hala ekaadeene waxay u dhaqmaan sidii ay keli yihiin macnaheedu wuxuu yahay sidooda ayay wadar ku yihiin tiro laga horraysiiyana ma oggolaadaan tusaale ahaanna waxaa ka mida oo kuwaa soo raaca magacyada kale ah carruur ugaar lo dumar iyo wixii la dabeecad ah afar boqol iyo toddobaatan carruur lama odhan karo afar boqol iyo toddobaatan ciidanna waa la mid soddon ugaar lama odhan karo soddon ragna waa la mid shan iyo toban lo lama odhan karo shan iyo toban haweenna waa la mid waxaa haddaba weliyaha koowaad ku habboonaa inuu yidhaahdo afar boqol iyo toddobaatan askari halkii uu ka yidhi afar boqol iyo toddobaatan ciidan kii labaad waxay ahayd inuu yidhaahdo soddon nin halkii uu ka yidhi soddon rag kii saddexaadna wuxuu hagaagsanaan lahaa hadduu odhan lahaa shan iyo toban naagood ama gabdhood halkii uu ka yidhi shan iyo toban haween haddiise laga maarmi waayo waxaa jirta tab ay ku suuroobi karto saddexdaa eray iyo kuwa lamidka ahba in tiro laga horraysiiyo taasina waa iyada oo erayga ah gadaal laga raaciyo sida afar boqol iyo toddobaatan ciidan ah ayaa shalay tababar loo xiray soddon rag ah ayay baddu liqday shan iyo toban haween ah ayaa lagu soo warramay in la kufsaday waa tahay bishii luulio ee sanadkan aynu ku jirno ayaa waxaa la shaaciyey inuu geeriyooday mulla cumar wadaadkii la odhan jiray ee muddada dheer ururka daalibaan ee afghanistan ka jira hogaamiyaha u ahaa beryahaas ayaa waxaa la filayay wafdi ka socda dowladda iyo ururkaasi inay ku kulmaan meel ay kaga wada hadlaan arrimaha ay isku diidan yihiin ee joogista ciidamada shisheeyuhu ay ugu weyn tahay weliyihii soomaaliyeed ee guyaasha badan shaqada warbaahinta ku soo jiray ayaa isaga oo warkaa dawinaya wuxuu yidhi waxaa la sheegay inuu dhintay mulla cumar oo guyaal badan daalibaan hogaamin jiray iyada oo dhowr cisho oo keliya laga joogo laga joogo sir dowladda afghanistaan iyo iyagu ay u ballansanaayeen taasina waa weer aan hagaagsanayn waxay eeday oraahda ah laga joogo oo meesha ay ku jirto aan geli karin waxay la mid tahay adiga oo yidhaahda heble oo hadda calool yar leh waxaa la filayaa inay umusho muddo haatan lix bilood laga joogo laga joogo waa laba eray oo tilmaamo dhacdo lasoo dhaafay muddada ka soo wareegtay xilli soo socda in loo adeegsadaana waa qalad macnaha erayada afka qaarkood laga galayo waxaa saxa inaad tidhaahdo wuxuu hebel dhintay muddo haatan laga joogo kow iyo labaatan gu ama aad tidhaahdo muddo hadda shan iyo konton gu laga joogo ayay soomaaliya gobonnimadeeda qaadatay sidaa daraaddeed waxaa weriyaha ku habbooneyd inuu yidhaahdo waxaa la sheegay inuu dhintay mullaa cumar oo daalibaan hoggaamin jiray iyada oo dhowr cisho oo keliyihii ay naga xigaan amaba ay ka hareen shir dowladda iyo iyagu ay u ballansanaayeen sebtembar laba kun iyo afar iyo tobankiina waxaan idaacadaha middood ka dhagaystay barnaamij dood wadaag ah oo ku saabsanaa dhaqanka soomaaliyeed qaybihiisa guurka ku saabsan oday aan isiri intii doodaysay ayuu ugu da'weynaa ayaa waxaa su-aal ku soo tuuray weliyihii hadalka qaybinayay wuxuu ku yidhi hebelow bal waxaad nooga warantaa lacagtii gabaatiga la odhan jiray ee soomaalidii hore ay gabdhaha ka bixin jirtay markaas buu ka sheekeeyey tiradii geela iyo xoolihii kale ee hablaha la guursanayo laga dhiibi jiray iyo siday degaamada soomaalidu ay ugu kala duwanaayeen nasiib daro odaygu isaga oo aan dhab ugu fiirsan ayuu su-aashii weriyaha ka jawaabay waxaa la haybiyey waxa uu gabaatigu yahay markaas buu ma dareemine yaladka ka hadlay oo wixii uu u soo joogay iyo wixii uu ka maqlayba si wanaagsan u faahfaahiyey waase sidaan maalintaa u gartaye labada erayba weriyaha qudhiisa uma ay kala socnayn haddii kale odayga intuu jawaabta ka dhex galo ayuu ku soo duwi lahaa inuu ka hadlo wixii uu weydiiyey oo gabaatiga ahaa maxay haddaba yaradka iyo gabaatigu ay ku kala gedisan yihiin yaradku wuxuu ka mid yahay arrimo dhowra oo dhaqanka soomaaliyeed ee guurka la xidhiidha waa xoolo ninka guursanayaa uu gabadha waalidkeed siin jiray markaasoo uu xaq ugu yeelan jiray in gabadha uu u meheliyo una dhiso gabaatiguse waa wax yar oo gabadha lasoo doono markii la bixiyo la siin jiray raggii iyada bixiye qaarkood sida adeerkeed walaalkeed iyo ina adeerkeed ninkaas oo kalena deeqdaaseedi waxay gar u siin jirtay reerka inanta dhalay in aanay cid kale kula xidhiidin isla markaasna ay gacanta ugu hayaan inta yaradkii lagu heshiiyey oo dhammaystiran uu ka keenayo dhismaha qoyskiisa cusubna uu u tabaabushaysanaayo maxaa haddaba yaradka lagu bixin jiray waxay ku bixin jireen in gabadh laga qaatana ay ugu jeclaayeen geela iyo fardaha ayay ahaayeen inkastoo xoolaha kale qudhoodana marar badan lagu bixin jiray gabaatiguna waa sidaan soo sheegay siduu weliyuhu moodayna ma ahayn oo lacag laguma bixin jirine wuxuu badanaa ahaa neef aan ishkin ahayn dhar yar iyo wixii lamid ah sideedana lacagtu dhowaan soogal bay soomaalida ku ahayd kamana horrayn gumaysigii dalkeeda qabsaday qarnigii sagaal iyo tobnaad sannadihii u dambeeyey dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo